wasiirka ah wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug xirsi yuusuf bare ayaa ku wareejiyey hal cagaf iyo abuurka xoolaha guddiga iskaashatada beeraleyda degmada xeraale munaasabadda wareejinta waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha xasan cabdulaahi cascasi agaasimaha guud ee wasaaradda cumar cismaan ciide xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug gudoomiyaha degmada xeraale iyo xubno ka tirsan iskaashatada beeraleyda degmada beeraleyda ah degmada xeraale ah ayaa si weyn u soo dhoweeyey qalabkani casriga iyaga oo muujiyeyba farxad iyo rajo weyn oo ay ka qabaanba in horumar dhab ah laga sameeyaba wax soo saarka beeraha nimanka annagu waa isbaranin oo magaalada imaanin oo laftigoodu la yidhi wax yar bayba joogeen babahalki la yidhaahdo xilka hayeen nacfigoodu na soo gaarhay sidaa darteed baan ugu ta'kiidinaya ugu celcelinayaa waxay ka turjumaysaa in shaqadoodu shaqa hufan tahay sida bulshada loogu idmaday in ay niman wax u fuliyaan inay tahay wasaaraddaanu bay caddayn u tahay waxaan la wareegnay maanta marka hadantan u soo dhaco abuurkii calafkii iyo bahalkii yidhaahdo bahashii ahayd cagafka ahayd waa u mahad celinaynaa sida hore uga mahad celinay waana soo dhowaynaynaa
meeshaan maantay wasaaraddii beeraha oo guuraysaa noogu timid aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maanta booqashada ayna soo booqdeen meeshaan maanta waxaan ku guddoonnay abuurkan oo waxa weeye calabka xoolaha ah baan ku guddoonnay iyo cagaftii beeraha loogu tala galay wax badan oo kalena wasaaradda waan ka sugaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa intaan iyo in ka sii badanba oo degmadu u baahan tahay inaan ka heli doonnaan rajaynaynaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimahaba waxaan leenaha aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasiirka ah wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug xirsi yuusuf bare ayaa sheegay in wasaaraddu sii wadi doontaba taageerada beeraleyda xeraale si ay u gaaraanba isku filnaasho dhanka cuntada
calafka dadka reer galmudug waxaa layidhahdaa xoolodhaqata beeraley baa layihahdaa labadiiba waa isku leeyihiin dadku xoolana waa leeyihiin beerana waa leeyihiin xilligaa abaaruhu dhaceen waxaad aragteen arigii iyo xoolihii inay baabi'een arigu ugu horeeyo marka haddii calafkaas loo beero raashinkii afka laga siinayo waa laga raraysanaya sooma abaartan arigu ninkuu markii xaaladdu cuslaatuu buu ku badbaadayaa saasaa loogu talagalay macnaheed waxa weye in beeraha iyo xoolaha labadaba aad ka faa'iidaystaan weeye marka waa ku mahadsantihiin tababarana waa laydin siinayaa iyo wixii kale oo maaragtay suurtagal ah waxaa jira ciidan carra guduudkaa gudoomiyuhu runtiis ciidda quruxdeeda aniga u bogeyba laakiin hadda waxaa la dhisahayaa xaruntii cilmi baarista la dhisahaya mar dhow hadii ilahay galmudug markaasaa la kala ogaanaya haddii ilahay dhulka meesha beerashada ugu habboon iyo meel weliba dalaga ay ku fiican tahay in lagu beero halkaasaan u socnaa haddii ilaahayna gaarsiiyo horey wasiirka ah ayaa degmada xeraale kaga dhagax dhigay waddo loogu tala galay inay fududayso suuqgeynta wax soo saarka beeraleyda